الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من كل يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu soo dembeeyey kabiiradii sideed iyo kontonaad waxaan ka gudageli doonaa halkan haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaana wa tacaala dembiyada waaweyn ee kabiirada ah kabiirada konton iyo sagaalaad taasoo ah man dacaa ilى dalaalatin aw sanna sunnatan sayi'ah man dacaa qofka ugu yeera dadka ilaa dalaalatin baadi ugu yeera aw amase sanna jideeya sunnatan sayi'atan waddo xun jideeya qofka dadka waddo aan fiicnayn shareecada islaamka aan ku habboonayn u horqaada qofkaasi abaalkiisa muxuu yahay ama qofka baadi iyo dadka ugu yeera ee baadi aan jirin dadka u abuura qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam nebiga alle wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiidka abu hureyre fii saxiixi muslim ku soo arooray man dacaa ilaa dalaalatin man dacaa qofka dadka ugu yeera ilaa dalaalatin baadi kaana calayhi korkiisa waxaa ahaanaya min alihmi dembiga xaggiisa waxaa korkiisa ka ahaanaya mila aathaami man tabicahu mila aathaami man qof dembigiisa oo kale ayaa korkiisa ahaanaya tabicahu isaga raacay laa yanqusu dalika min aathaamihim shay-an iyagoo dembiyadoodan aan dadkaasi waxba laga nusqaaminaynin macnaheedu waxa weeyaan isagaa bilaabay dembigiisuu leeyahay in allaaliya inta wadadiisa raacdayna dembigoodoo kalea isna dusha laga saaraya hadday boqol qof raacday boqol dembi isagaa dusha laga saaraya kiisiina waa u dheerya hadday kun raacdayna kunbaa dusha laga saaraya kiisiina waa u dheeryahay iyaga koodiina waa leeyihin man dacaa qofka ugu yeera dadkii ilaa dalaalatin baadi kaana calayhi korkiisa waxaa ahaanaya min alimi dembiga xaggiisa mila aathaami man dad dembiyadooda ayaa dushiisa ahaanaya tabicahu isaga raacay laa yanqusu dalika arrinkaa ka nusqaamin maayo min aathaamihim dembiyadoodii shay-an dadka raacayna wax dembi oo laga nusqaaminaya ma laha iyagana dembigoodii way leeyihiin isna dembigiisii buu leeyahay marka xadiidku wuxuu ku cadyahay qofka bilaaba dariiq aan fiicnayn in xaaladiisu ay khatarta maxaa yeelay in allaaliya inta waddadah aada furtay eed bilowday eed u horkacday u horseeday ummadda maraysa waxay dembigoodii oo dhan dusha laga saaraya waa adiga koodiina way leeyihiin koodii mid lamidan adaa dusha lagaa saaraya sidaa darteeda nebiga markuu ka warramayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh masalada qatliga iyo dilka ah ayuu wuxuu odhanayay ma jiro qof la dilo ilaa dembiga qofka la dilay mid la mid ah ayaa waxaa dusha laga saaraa kii bilaabay dilkan oo ah labadii wiil ee nebi aadam uu dhalay ee iyagu isdilay labadii nebi aadam uu dhalay labadii wiil ee iyagu isdilay alla subxaana watacaala qur-aanka inooga waramay alla qur-aanka inooga warramay qaabiil iyo haabiil in la kala yiraahdo wax saxiix ahoo ku soo arooray ma arag laakiin waa magacyadii bani israa'iiliyaadka iyo meelaha ku soo arooray dembiga marka qofka uu bilaabo sidaasuu macnihiisu noqonayaa sidaa darteeda qofka inuu iska ilaaliyaa wanaagsan cagsigeedana waa saxiixo haddaad wanaag ummaddii u horkacdid oo u horseedid wanaaggaasi in allaaliya inta kaaga dayatay ajarkooda kale ayaa alla kuu qoraya subxaana wa tacaala oo xadiidkanaynu ku ogaan doonaa isna caddaynaya darafta ka maqan wqaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkii jariir bni cabdillaahi albajali rasuulka wuxuu yihi salawaatu llah wasalaamu aleyh xadiidka fii saxiixi muslim uu ku soo arooriya keyrkiisa man sana sunaة sayiئaة kana calayhi wisruha wawisru man camila biha min bacdih min gayri an yunqasa min awsaarihim shayئa rawaahuma muslim xadiidkan iyo kii ka horreeya muslim baa wariyey xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam sabab buu ku yimid sababtu waxay ahayd qolooyin ree curayna la oran jiray mudar la oran jiray ama ayaa yimid mujtaabi sayuuf iyaga oo seefahoodii najeyni qaarsan laakiin fara madow waxba aan haysaninoo sabol ah aada bay u murugelisay boqol gaaraya taqriiban nebiga calayhi salaatu wasalaam aada bay u murugelisay asalaatu jaamica sidaa caadada ahayd nebigu dadkiibuu isugu dhawaaqay waa yimaadeen markay yimaadeen dadkii masaajidka lasoo dhoomay ee lasoo buuxsamay nebigu waa istaagay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh isagoo wejigiisa murug ay ka muuqato dadka muslimiinta ee yimid ee qaxootiga aheen waxba haysanin nebiga caleyhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu gudogalay dadkii inuu yabuhinayo oo uu leeyahay qofka wuxuu heli karayo liyatasadaq arajulu min dirhamihi min dinaarihi min saaci burin min saaci tamrin ilaa aakhiri ilaa nebiga uu ka yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walow bishiqi tamr qofkii heli karaya timir gabalkeedaba ha keeno wax allaala waxaad heli kartaan wax la dhaafaya malaha dadkii laba harag oo la fidiyey baa wixii o dhan lagu riridayey qofba wuxuu heli karu keenay nin reer ansaar ah yaa isagu wuxuu soo qaaday dembiil weyn oo gacmihiisii qaadi kari la-yihiin aada iyo aada u weynan badan markay dadkii arkeen ninkan oo wixii uu haystayba keenay iyaguna wixii o dhan bay keeneen isagaa lagu dayday nebigu aada buu u farxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaa wejigiisiiba uu noqday sidii dayax cadda ahoo shan iyo tobnaad ah ama afariyo tobnaad waxaa tiraahdiidba aad buu nebigu u farxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaasuu wuxuu yihi waman sana fi lislaami sunatan xasana falahu ajruha waajru man camila bacdaha min gayri an yunqasa min ujuurihim shaya qofkii wadadaasoo kale bilaaba islaamka wuxuu leeyahay ajarkiisa in allaale inta ku dayatay ajarkoodana waa loo qorayaa oo macnuhu yahay ninkaa sadaqada badan keenay ajarkiisuu leeyahay in allaale intii isaga ka dambeysay ee sidiisoo kale sadaqada wixii uu la yimid iyo wax la mida keenayba ama wax ka badanba keenay ajarkoodii oo kale isna loo qorayaa iyadoo aan cidna laga nusqaaminayn ajarkeeda cid laga nusqaaminaya aysan jirin markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam tamaamulxadiid wuxuu yihi waman sanna sunnatan sayi'a qofka jideeya jid aanan fiicnayn sayi-o ahoo xun dariiq xun qofkii islaamka u horseeda kaana calayhi wisruha dembigiisaa dushiisa ahaanaya qofkaas qofkaas dembi baa dushiisa ahaanaya oo ifmigii iyo dembigii isagaa iska leh sidoo kale waa wisru man qof dembigiisana dushiisuu ahaanaya camila bihaa dembigaa xun sameeyey min bacdihi gadaashi dariiqa isaga uu jideeyay in allaale intii raacday dushiisay ahaanaysaa min gayri an yunqasa iyadoon laga nusqaaminaynin min awsaarihim dembiyadoodii isaga iyo dadkii kale toonaba shay-an waxba aan laga nusqaaminaynin xasanada iyo wanaagguna waa la mid jidkaa aada fashay ee wanaagga ahee ummaddii aada u horqaaday u horseeday meelaan ceelba lahayn baa tiri ceel baan ka qodayaa ceelkii markay aada qoday baa qolooyin kale waxay yihahdeen annaguna tuubooyin baan dadka u gelgelinaynaa qolooyin kale a yihi annaguna wax allaale wixii ku baxay kharashaan bixinaynaa asalka yaa iska lahaa adaa lahaa fikradda fikraddaa wanaagsan ee aada keentay ajarkeedaad leedahay in allaale inta kugu dayatay ajarkoodana waad leedahay wahaakadaa masaajid meelaan lahayn baa tiri masaajid baan ka dhisayaa qof kalea yimido wuxuu yihi aniga intaasaan ku daraya ana intaasaan ku daraya masaajidkii waaba la dhameeyey isagoo dhan ajarkii xasanaadka adaa bilaabay waad leedahay iyaguna ajarkooday leeyihiin koodii mid lamidaana ilaahay ku siinaya min gayri an yunqasa min ujuurihim shay-a taa waxaa la mid ah magaalo aan waxbaba ka dhisnayn baa timid markaasaad shaneemo ka furtay ama riwaayad keentay ama baalahan meelahan la kireeyo ee istoorada ahee videoga filmada la daawadaad keentay wahaakadaa sii daldal xumayaasha noocaas oo kale ah in allaaliyo inta tukaame magaalada laga furayo dembiyadooda dhanna waad leedahay maxay ladaa u jideeyay ummaddii kaagiina waad leedahay inta ku fasaaday oo dhanna dembigoodaa lagu saaraya cinda allah marka qofka waxa uu quud ka raadinaya ha iska fiirsado waxaani ma ku bannaan tahay shareecada islaamka mise kuma bannaana inuu iska fiiriyo weeyaan wa qaala sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulka wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii nisaa-i abi daawuud iyo tirmidiba ay warinayeen صaxiixna weeyaan xadiidku bimajmuuci طuruqih rasuulka wuxuu yihi kulu bidcati dalaalة wa kulu dalaalaةi fi الnaar weeyaan kulu bidcati bidca siday u dhan tahayba dalaala weeyaan wa kulu dalaalatina fi الnaar weeyaan bidcadu wax wanaagsan ma laha bacd alculamaa qeybinta ay qeybinayaan oo bidcada ay shan u qeybinayaan arinta iyadaa sax maaha maxaa yeele bidcadu waa laba qeybood bidca sharciya iyo bidca lugawiya labadaasaa loo qeybiya bidca lugawiyadu macnaheedu waxa weeyaan luqada carabiga asalka macnaha bidca wuxuu yahay waa shayga cusub ee lasoo dhambalo ama farsamada cusub ee la keeno iyo wixii lamida waa la dhihi karaa waa bidca weeyaan hadday sharciya noqotona macnaheedu waa shay aan diinta islaamka ka mid ahayn oo lagu soo daray tan lugawiga ah wax dhiba ma lah oo waxaan adduunkaynu arkayna iyo diyaaradahan cusub iyo howlahan iska cusub adduunkan dhammaan waa bidca weeyaan bidcadoodana shay shareecada islaamku ay ka soo horjeeda maaha arrinta ayadaa wixii manfaco bini aadamka ugu jira waxaan ay soo saarayaan teknolojiyadan iyo waxyaabahan casriga ah shareecada islaamka kama hor imanayso bal inaan anagu sii raadinno oo waxaan aan samayno waa wax ma'muur ah weeyaan axaadiista qaarkeed laga qaadanaya nebiga caleyh isalaatu wassalaam amaa bidcada sharciga ah bidcada sharciga ah in la yidhaahdo iyadaa qeybsamaysa oo ilaa khamsati aqsaam u qeybsamaysa warkaa isagaa war wanaagsan maaha raggii ugu horreeyey ee warkaa ka hadlay ee usuusha kutubtooda ku dejiyey waxaa ka mid ah sulطaan alculamaa ninkii lagu magacaabi jiray ciz ibni cabdisalaam ciz ibn cabdisalaam sulطaan alculamaa yaa ka mid ah uma tataabaca alumuur culimadii islaamku waa isku raacraaceen baad moodaa ka hor rag badan oo ka hadlay waa jiraan iyaguna culamaa usuul madaahibta laakiin warkaa isaga ah war wanaagsan maaha maxaa yeeley nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa markaynu fiirino bidco maxmuud ahoo uu ammaano sharciyan amaba jirtaba lafdiga kulli buuna isticmaalay kullu bidcatin dalaal bidco siday u dhan tahay kullina waxa loo isticmaalo waa dhammaan iyadoon waxba la kala soocin bidco dhammaanteed waa dalaal weeyaan dalaal walbana wuxuu ahaaday fi nnaar naartuu ahaaday saasuu yihi nebiga calayh isalaatu wasalaam wa fii lafdin waxaa ku soo arooray wa kullu dalaalatin fi nnaar baadi siday u dhan tahayna naartay ahaatay marka qofka waxaan uu jidaynaya inuu iska ilaaliyo weeyaan maxaa yeelay ilaahay addoommadiisa subxaanahu wa tacaala waa qeybsan yihiin qola ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gacantooda geliyey mafaatiixa alkhayr albaabada khayrkay furayaan meel allaale meeshay yimaadaan dadkay khayrka iyo diinta iyo wanaagga iyo wixii lamida ugu yeerayaan xumida iyo dhibaatada iyo waxay leedahay oo dhanna waa hor istaagayaan diinta islaamka wixii ka soo horjeedana waa hor istaagayaan kuwaasi mafaatiixa alkhayr baa ilaahay gacantooda geliyey qolo kalena meel allaale meeshay yimaadaanba waa shar socoto weeyaan ummaddii labalaba isu haysataa haddii taa laga gudbana waa dagaal weeyaan reerihii bay isku kicinayaan iyo wixii la mid ah qolooyinkaasina mafaatiixa shari baa gacanta laga geliyey xadiid fi majmuuci uruqihi xasan ah ibnu maajah iyo keyrkiisana ay warinayaan sheekh xasanna kusoo saarayey saxiix jaamici sagiirka ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu odhanayey ina hada alkhayr war khayrkan aad arkaysaan khazaa-in buu leeyahay ina hada alkhayri khazaa-in walitilka alkhazaa'ini mafaatiix khayrkan aad arkaysaan khazaa-in iyo meelo lagu keydiyuu leeyahay meelaha lagu keydiyena mafaatiix bay leeyihin mafaatixda fatuuba hadaba laanta janna waxay u sugnaatay licabdin qof bay u sugnaatay jacalahu allahu miftaaxan lilkhayri miqlaaqan lishar ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacaala mid khayrkana fura albaabada shartana xira ummaddii hadday isdagaalsan tahay oo meel ay joogto waa isu keenaya waa heshiisiinaya halkaasaa wax lagu wada cunaya hadduu yimaado meel ummaddii ay heshiis tahayna horuu oga sii soconaya wanaag iyo khayr iyo u horqaadaya markaasaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxaa hoog u sugnaaday weyl wuxuu u sugnaaday licabdin jacalahu allahu miftaaxan lishari miqlaaqan lilkhayr addoon ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay mid shartana fura khayrkana xira khayrkana xira axaadiis badanoo sidaasoo kale shawaahid ayaa jirtay oo noocaasoo kale ku soo arooray waxaa ka mid ah xadiidka abi juxayfa ibnu maaja hadda aynu tilmaamaynay sheekh naasirna ku saxiix yeelay saxiix jaamic sagiirka iyo tarkiib watarhiib mujaladka koowaad xadiidka sideed iyo afartanaad sidoo kale nebigu wuxuu ohanayay salawaatu اllah wasalaamu aley lafdi kale waman sana sunata xasana yaxmilu biha bacdah kaana lahu ajruhu wamila ujuurihi mila ujuurihim qofkii intuu jideeyo jid wanaagsan dadku ay ka xambaartaan oo ay ka qaataan oo kaga daydaan isaga gadaashii wuxuu leeyahay ajaradoodii oo kale sadaqa jaariga u soconaysay noqonaysaa inta lagu camalfalaya dariiqa wanaagsan u jideeya iyadoo aan min gayri an yunqasa min ujuurihim shay-a waman sana sunatan sayi'a sidaas sunnaday xumayd qofka jideeyana sidaa lasoo sheegay waya xadiidka hadda aynu soo arkaynay iyadoon cidna laga nusqaaminaynin facamila biha bacdah gadaashiisa lagu camalfalay kaana calayhi wisruha wa mili awsaarihim min gayri an yunqasa min awsaarihim shay hadduu dhinto koley ku tahay qabrigiisa ay ugu soconaysaa cadaabka dembiga halkaasaa looga dabageynaya maxaa yeelay isagu ahaa qofkii ugu horreeyey ee jideeyey sida nebigubu yihi calayhi salaatu wasalaam labadii ibni aadam midkood midka kale markuu dilay qof la dilaa maanta ma jiro ilaa dembigaasi waxbuu ku yeelanaya qabrigiisuu ku gaaraya arrinta yada ah dembigaasi alkabiiratu situun kabiirada lixdanaad alwaasilatu fii shacriha waa tii fii shacriha wاlmutafallija wاlwaashima alwaasilatu waa tii xiriirinaysay fii shacriha tinteeda laba macnoba way ixtimaalaysaayo tinteedii inay tin kale kusii qabato oo timo dhaadheer ay iska raadiso ama maba ahee bahashan tinta la sameeyey bay xiranaysaa ee beenta ah arrinta iyadaa waa malcuun weeyaan waa la lacnaday dumarka samaynaya ama tintoodii tin kale ku xiraya ama tinaynan lahayn iyagu beenta ee madaxa la saaranayo un bahasha hagoogta oo kale ah ee xiranaya labadaasiba lacnad weeyaan wlmutafallija tafallujka waxaa la yihahdaa ilkaha la qore fanaxda la samaystay iyo wixii la mid ah wlwaashima washmiga waxaa la yihahda waa bahalkan taatuuga ay ku magacaabaan ee jirka laiska turturqaya dhiigga lagu fadhiisanayo kaasaa la yihahdaa waxaa la mid ahoo xadiidku uu tilmaamay naamisadii naamisadu waxa weeyaan timahan xiribaha kore ah ama suniyaasha waxaa tiraahdidba in la jaro oo iyagii la jaro weeyaan in la xiiro oo la yihahdo mid yaroo dhuuban baa laga samaynaya waa la jarjaraya iyo wixii la mid ah ma banaana iyaduna lacnad weeyaan oo xadiidkaa bay inoo sheegi doonaa wqaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid bukhaariyo muslim ba ay warinayeen oo cabdullahi bni mascuud laga warinayey yaa wuxuu yihi cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhuma lacana allahu alwaasila walmustawsila walwaashimati walmustawshima wاnnaamisa wاlmutanamisa wاlmutafalijaati lilxusni almugayiraati khalq allah cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu ardaa markuu sidaa yihi haweeney reer madiine ayaa kacday markaasay ku tiri anigu kitaabka ilaahay waan akhriyey mana ku arkin waxaad sheegaysid markaasuu wuxuu ku yihi wamaa li laa alcan man lacanahu allahu calaa lisaani nabiyi maxaa dhacay oo aanan u lacnadaynin qofuu ilaahay lacnaday carabka nebigiisa ku lacnaday maxaa yeelay miyuunan ilaahay oranin buu yihi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu wuxuu rasuulka idinla yimaada qaata wuxuu idinka reebana ka hara miyuunan dhihin alle subxaana watacaala ha haddaba rasuulkaan ka maqlay salawaat اllah wasalaamu caleyh oo uu leeyahay rasuulku salawaat اllah wasalaamu caleyh lacana allah ilaahay lacnadiisa ha ahaato habaar weeyaan nebigu calayh salaatu wasalaam lacnada uu sheegayana way ku dhacaysaa shaki ma lah lacana allah ilaahay lacnadiisa ha ahaato alwaasila tan tinta xiriirinaysa iyo wlmustawsilati tan loo xiriirinayo timihii tin kale ugu xirxiraysaa shaqadeedaaba sidaa ah qoloyinkan meelaha tinta ka shaqeeya wاlwaashimati tan t turturqidan iyo bahalkan taatuuga ka shaqaynaysa iyo wاlmustawshima iyadana loo samaynayo wاnnaamisati tan xiribaha iyo suniyaasha loo qorqorayo iyo qorqoraysa iyo wاlmutanamisa tan u qorqoraysaba tan loo qorqorayo wاlmutafalijaati iyo kuwa dildilaacinaya ilkihii oo fanaxda samaysanaya lilxusni iyagoo doonaya in ay qurux ka raadiyaan almugayiraati islamarkaana doorinaya khalq allah ilahay khalqigiisa doorinaya intaaba nebigu waa lacnaday salawaatu اllahi wasalaamu caleyh marka lacnaduna waa ku caddahay intaasoo shay qofka sameeya waa malcuun weeyaan intaasoo shay qofka sameeya waa malcuun weeyaan axaadiidan la koobi karaynin baana ku soo aroortay arrimahaas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday tan tintii dheeraynaysa iyo tan loo dheeraynayo tan rag iyo dumarba waxay ahaadaan labadaba waa lacnadan yihiin qolooyinkan taatuuga samaysanaya rag iyo dumar iyaguna waa lacnadan yihiin iyo kuwa u samaynayaba qolooyinkan tintan xiiraya iyaguna waa la mid weeyaan iyo kuwa u xiiraya ilkaha kuwa qorqoranaya ee ka dhigaya fanaxda iyo wixii la mida iyo kuwa u samaynaya labada waa la mid weeyaan iyagoo qurux ka raadinaya almuayiraat khalq allah buu yihi nabigu salawaatu اllah wasalaamu caleyh khalqigii ilaahay bay doorinayaan waa tii ibliis shayطaan waxyaabihii rabbi uu ku yiri bay ka mid ahay subxaanaه wa tacaala walaaamurannahum falayuqayirunna khalq allah ilaahu ballan baan kuugu galay addoommadaada inaan baadiyeeyo ilaa ay ka dooriyaan khalqigii abuurka ilahi subxaanah wa tacaala walaaamurannahum waan farayaa buu yidhi oo falayugayirunna way doorinayaanay doorinayaan khalq allah ilaahay abuurkiisa subxaanah wa tacaala siduu u abuuray bay wax ka bedeli doonaan muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariyo muslim baa warinayay wa qaala anabiyu sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiidka isaga ahna bukhaariyo muslim baa warinaya nebigu wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh xadis cbdullah bn mascuud wey famanu lkalbi eyga lacagtiisa xadiis abi juxayfa weeyaan wahb bn cabdillahi suwai ninkii la ohan jiray thamanu lkalbi eyga lacagtiisa iyo wadami dhiiggaba xaraamu weeyaan dhiiggiina xaraam weya wa kasbu lbaqyi haweeneyda zaaniyada waxay shaqaysato zinada ku keentana xaraam weeyaan walacana nebigu waa lacnaday alwaashimata tii samaynaysay washmiga ee iyadu turturqaysay weeye iyo wlmustawshimati tii loo turturqayey ee taatuuga loo samaynayay wa aakila riba kii ribada cunayeyna nebigu waa lacnaday iyo wamukila kan cunsiinaya walacana almusawiriin kuwa wax sawirana nebigu waa lacnaday salawaatu اllah wasalaamu caleyh xadiidkana bukhaariyo muslim ayaa warinaya xadiidka marka wuxuu jamciyey umuur tiro badan waxa ugu horeeya waxa weyaan thamanu lkalbi eyga lacagtiisa eyga in la iibiyo ama lasoo iibsado labadu waa mamnuuc weeyaan eyga mucalimka ah ee qofka uu isticmaalaya ee tababaran waa bannaan yahay hadduu saddex mid yahay weeyaan waa marka koowaade hadduu yahay qofkaasi qof beer leh oo beertiisii xayawaanka oga ilaalinayo ama ari buu leeyahay iyo xoolo wixii la mid ah xoolahaasuu u raacaa amaba ahee waaba waxa weeyaan ugaarato waa ugaaranayaa eygii buuna ku ugaaranaya waa banaanta maxaa yeele wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna bima callamakum allah axaadiis badan oo nebiga ka soo aroortayna waa jirtaa salawatu llahi wasalaamu caleyh intaa keliya in loo baneeyey walidalika ibn cabdilbar markuu ka hadlayay wuxuu odhanayay qolooyinkaas weeye qolooyinka nebiga uu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu caleyh idaa walaqa alkalbu fii naai axadikum fakhsiluuhu sabca maxaa yeele iyaga had iyo jeer waa ku lamaanyah had iyo jeerna guryahoodu joogaa iyo meelaha la midka ah hadduu afka idinka geliyo fakhsiluuhu sabca amaa dadka kale uma bannaana qofka yidhaahda ey baan guriga keensanayaana yanqusu min ajrihi kula yowmin midla uxud qiraad maalin walba waxaa ka nusqaamaya waa jabalka uxud waxa laeg qiraad weeyaan ayaa ka nuqsaamaya haddii nusqaantaasi ama nuqsaantaasi ay dhammaatana ajarkiisii u dhammaadana intaa in laego dembi baa fuulayo macneheeda marka ma banaana qofka inuu yihahdo waardiyaan guriga u keensanayaa iyo wixii la mida toona ma banaana ama waa ay yaroo qurux badan iyo wixii la mid ah thamanu lkalbi eyga lacagtiisa iyo wadami dhiiggiiba xaraamu weeyaan ayib qofka wuxuu u baahan yahay ey mucalim ah oo saddexdaa qolo mid ka mida weeyaan muxuu samaynayaa isagaa tababaran kara ama mid reer kale ay haystaan oo ziyaado ah iyuu soo qaadan karaa hadduu doono laakiin inuu iibsado waa xaaraan bay yihahdeen fuqahada qaybo ka mid ah qolana waxay leeyihin kaa kuma jiro maxaa yeele saddexdaasi kuma jiraan oo waa daruura weeyaan qofkii in loo baahigeliyaa dhici karaysa saddexdaa mid ahaa ama waa ugaartaa wuxuu ku ugaartana ma haysto sidaa darteed inuu soo iibsaday keenaysaa eyga mucalimka ee la tababaray ee inuu wax soo ugaarto loo tababaray ama maba ahee beer buu leeyahay mana haysto reer haysta ziyaado inuu kasoo qaato oo kasoo iibsado waa u banaan tahay wixii la mida qowl weeyaan culimada qaybo ka mid ay ku tageen waddamu xaraamun dhiigguna waa xaaraam in la iibsado dhiiggii in la cabo ama in la isticmaalo oo inta la fadhiisiiyo hilib laga dhigtaiyo wixii la mid a labaduba xaaraam weeyaan in la iibsadana waa xaaraam weeyaan wa kasbu lbaqyi waad tabaruci karaysaa dhiiggaaga dhibaato ma laha haddii aadan adigu u dhimanaynin intii haddii laga qaadaba qofka hore ka dhimanayo uusan isaguba dhiigba lahaynba ma banaano markaa laakiin haddii isaga uy tahay wax ziyaado ku ah waa banaan tahay inuu ku intifaaco walaalkiisa muslimka ah qof kale walaalkii muslimka inuu siiyo waa banaan tahay wadamu xaraamun dhiiggiina waa xaraam wa kasbu lbaqyi haweenaydii zaaniyada ahaydna waxay zinadeeda ku keensatay waa xaaraam weeyaan waa xaaraam weeyaan hadday xoolo shaqaysato xoolahaasina dhammaan waxay ka shaqaysatay uu yahay zina maxay samaynaysaa zinay ka shaqaysay kadib tijaaray gashay xoolihii waa bateen wax o dhanna laakiin asalkooda waa zinada kulli waa hadday ilaahay u toobad keenaysa waa inay isaga dhex baxdo weeyaan ma banaana inay sii haysato maxaa yeelay waa xaaraam waa xaaraam weeyaan wa kasbu lbagyi haweeneydii zaaniyada waxay kasbanaysayna waa xaaraam weeyaan walacna alwaashima halkan u inooga bilaabanaya maxali shaahidka baabka marka waa ka walacna alwaashimata wاlmustawshima tii taatuugi iyo bahalkii laysku durdurayay dal samaynaysay iyo tii loo samaynayay waakila riba ribada kii cunayey iyo wamukila kii cunsiinayay labadaba waa la lacnaday walacna almusawiriin musawiriintana waa la lacnaday buu yihi nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa lacnaday mutafaq calayh bukhaariyo muslim baa warinaya axaadiid badan baa kusoo aroortay nebiguu kaga hadlayay salawaat اllah wasalaamu aleyh sida xadiidka cabdulahi bn cabaas oo kale wuxuu oranaya cabdulahi bn cabaas radi allahu tacaala canhuma nebiga wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh ama cabdulahi bn cabaas wuxuu yihi lucnat اlwaasila wاlmustawsila wاlnaamisati wاlmutanamisa wاlwaashimati wاlmustawshima min gayri da intaasiba waa la lacnaday nabigaa lacnaday salawaatu اllahi wasalaamu aleyh xadiidka isagaana saxiix weeyaan abu daawuud baa warinayay sheekh naasirna kitaabka gaayat اlmaraam fi takhriiji alaxaadiidi alxalaali walxaraam halkaasuu ku saxiix yeelay xadiidka shan iyo sagaashanaad imaamu albukhaari iyo muslim waxay warinayeen haweeney reer ansaar ah yaa gabadheedii u guurinaysay haweeney reer ansaar ah yaa gabadheedii u guurinaysay markaasay ninkii qabaybaa ninkii guursanayay baa wuxuu ku yidhi gabadha tinteeda tin kale ha loogu xidho gabar aad u qurux badan buu rabaa in loo soo hooye mogta tin kale ha loogu xiro buu yihi islaantii dhashayna nebigee u timid calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhahaysa xoogaa way yaro xanuunsato tintiibaa ka daadatay iyo wixii lamid cudurdaar u raadinaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u timide sidaa ay ku tiri ayuu nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wayna u sheegtay ninkeedii loo gurigeynaya inuu yihi ha loo sameeyo idan uu ku bixiyey isaguna gabadhuna raalli bay ku tahay ninkiina amar buu ku bixiyey hooyadiina waatan socoto nebiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam bal adigu si dheh nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u tagtay sharciga islaamku ma yaqaano wax la yaraahdo soo dhoweyn qofkan qofkanna fogeyn nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa lucina almuwaasalaat waa la lacnaday kuwa xiriirinaya tintooda iyo kuwa u xiriirinaya intaba ma jirto mana banaana mana banaana marka haweeneyda hadday dhihi lahayd ninkeyga iyo ogolaadiyo wixii la mida ma banaana sidoo kale bukhaariyo muslim waxay warinayeen xadiidu mucaawiya waagu amiir almuminiinka ahaa ayuu soo xajiyey uu joogay sham dimashik inayn halkaas rugtiisa iyo xaruntiisa ahayd kadibna markuu soo xajiyey madiinu soo maray mimbarkuu fuulay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yihi warhoy reer madiinow iyadoo culimmadiina ay idinku dhex jiraan maxaa dhacay maxaa yeelay bahashii tinta ahayd ay dumarku xiran jireen buu soo qaaday markaasu wuxuu yihi nebigu waa lacnaday salawaatu اllahi wasalaamu calayh bahashan iyadaa qofka xirta ayna culamaaukum away culamadiini reer madiino samictu nabiya salى اllahu alayhi waali wasalam naha can mili hada nebiga ayaan maqlay salawaat اllahi wasalaamu caleyh oo nahyinaya oo lacnadaya qofka waxan oo kale xiranaya ama samaysanayaba lafdi kale wuxuu ohanayay mucaawiya radi allahu tacala canhu wa ardaa inamaa ahlakat banu israa'iil xiina اtakhadaha nisaa'uhum reer bani israa'iil waxay halaagsameen markay haweenkoodu waxan oo kale xirteen haweenkoodu markay waxan oo kale xirteen yay halaagsameen riwaayad kalena waxay odhanaysay mucaawiya radi allahu tacala canhu wa ardaa ayaa wuxuu yihi ma kuntu araa yafcaluhu hada ila alyahuud ma umalaynaynin ficilkan inuu ka dhici karayo ilaa yahuud mooye arrintan inay samayn karaysaba qof aan yahuud ahayn maba u malaynaynin maxaa yeele ina rasuul اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam rasuulka alle salawaatu اllahi wasalaamu caleyh wuxuu ku magacaabay zuur inay tahay waa been abuurad weeyaan waa been abuurad tin aynan lahayn yay gabadhii isku daba taxaysaa waxaasoo dhan marka waxayna tusinayaan shareecada islaamku siday u fogeysay labadii kale wuxuu ohanayay mucaawiya radi allahu tacala canhu arda aad buu u canaantay wuxuu yihi inakum qad itakadtum zayiya suu warhoydadoo waxaad samaysateen zayi aada u foolxun aragti aad iyo aad u xun baad samaysateen faina nabiy اllahi salى اllahu عalيه ali waslm nahaa can الzuur nebigu waa reebay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh been abuurka been abuurku qowl keliya mehe ficilkana waa noqdaa xadiidka fi sunan abi da-uud baana tilmaamayay rasuulka aleyh salaatu wasalaam uu ku sheegay been waxaa ugu weynan badan qofka wuxuunan ahayn inuu iska dhigo sideedii oo kale inuu u labistay iyo inuu si noocaasoo kale iska dhigdhigo taasaa ugu xunbeen marka waa malcuun weeye qofka dumarka ee waxaa samaynaysa ama ninka ragga ee samaynaya taatuugii wixii la mid ah iyo ka loo samaynayo iyo kan ilkaha qorqoraya iyo kan loo qorqorayay waxaasoo dhan kulli waa wada malcuunin weyaan alkabiiraة اxaadiyai wاsituun kabiirada kow iyo lixdanaad kabiirada kow iyo lixdanaad waxa weeyaan man ashaara ilىa akhiihi bxadiidatin qofka walaalkii u ishaaro xadiid bir u ishaara macnaheeduna waxa weeyaan laba qof oo muslimiin ayaa isqabsatay dagaal hanjabaad baa dhacday qofkii isaga saaxiibka ahaayeen ama xigay buu inaan lagala hormarin rabaa bir buu usii ishaaray ama shay buu ku yidhi hooh iska celi iyo wixii la mid ah ama waabuu u tilmaamo wuxuu yidhi wartaa iska celiyo adiga ha kuu noqoto gacan qabsi mar allaaliyo markii ay sidaa noqotoba adigu noqo qofka ugu horeeya ee yadda aan lagala hormarin iyo gacanqaadka nabiga alayh salaatu wasalaam muxuu ka yidhi arrintaa waa kabiira min alkabaa'ir wey inaad u tilmaantaa kabiira min alkabaa'ir maaha inaad samayso xitaa dembiyada waaweyn bay ka mid tahay inaad u tilmaantid bal xaqaagu waxa weeyaan inaad labada qof ee muslimiinta kala celisid dhexdoodana aad wanaag dhigtid qaala nabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalam nabiga alle wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin man ashaara qofka u tilmaamaa ilaa akhiihi walaalkii bxadiidatin xadiid u tilmaama bir u tilmaamay iyo wixii la mid a faina almalaaikata malaaigtu talcanhu waa lacnadaysa malaaigtii baa lacnadaysa wain kaana haba ahaado qofkaa birta uu u tilmaamayo akhaahu min ummihi wa abihi walaalkii aabihii iyo hooyadii ay dhaleen aabihii iyo hooyadii kay dhaleenba ha ahaadee kaa uu birta u tilmaamayo waa malcuun weeye qofka waxaa samaynaya yiri nabiga calayh isalaatu wasalaam malaaigtii baa lacnadaysa malaaigtuna waxaad ogaataa walaa yashfacuuna ila liman irtadaa qofkay habaaraanna dhinaca kale habaarkiisu habaarkoodu waa wax saxa weeyaan ilahay waa aqbalaya mar walbaba kay u duceeyaanna ilahay waa aqbalaya kay habaaraanna ilahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala marka qofka inuu iska ilaaliyo weeyaan malaaigta habaarkeedii labada qof ee muslimiinta inay dagaalamaan sideedaba wax banaan maaha hadday dagaal isaga hor yimaadaanna labaduba min ahli naar wey nabigaa wuxuu ohanaya xadiid abi bakrat nufeyc min alxaari bukhaariy muslim ba ay warinayeen ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar haddii labadii qof ee muslimiintaa seeftoodii ay kulanto ka wax dilay iyo ka la dilay labaduba naar bay gelayaan saxaabadaa weydiiso ku tiri rasuulkii allow kan wax dilay waaba garanay inuu naarta gelayo naf buuba gooyo aan ilaahay u banaynine kan la dilay isaga maxaa dhacay markaasuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam inahu kaana xariisan calaa qatli akhiih gacantaa lagala hormaray mooyaane isaguba wuxuu rabay inuu sidaasoo kale wax yeelo marka niyadiisii darteedii labadooda isku boosay yaalaan cinda allahi tabaaraka wa tacaala ilahay agtiisa isku meel bay dhacayaan lafdi kale wuxuu odhanaya id ilmuslimaani xamala axaduhumaa calaa akhiih haddii labadii muslimka ahaa midkood midka kale ee walaalkii ah uu xambaaro hubkii u qaato oo dagaalkii iskala hor yimaadaan fahumaa calaa jarafi jahannam waxay yihiin markay hubka qaateenee dagaalka aynan iskala hor imanin jahanamo gebigeeday ku sugan yihiin qarkeedii bay saaran yihiin labadii reer waa isu hub urursanayaan soo maa jahanamay usii dhowaanayaan halkaasay saaran yihiin faidaa qatala axaduhumaa saaxiba hadduu midkood walaalkii dilo markaa dakhalaa jamiican labadooda jahanamay ku dhacayaan marka labadoodiiba jahanamay ku dhacayaan markii nabiga la weydiiyena wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh maxaa dhacay wuxuu yihi kan la dilay waa lagala hormaray mooyaane isaguba inuu wax dilu doonayey sidaa darteeda ma banaana xadiid isagu ay bukhaari iyo muslimba warinayeen nabigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam amar buu nagu siiyey laa yushir axadukum waa amar weeyaan qofkiin iyuunan u ishaarin oo u tilmaamin ilaa akhiihi walaalkii bisilaaxi hub silaaxa iyo hubki in loo tilmaamo ma banaana bal dadka muslimiinta meesha ay joogaan iyadoo nabadgelya in hub lagu wato ma banaana maxaa yeelay laysa alayna man amala alayna silaax laysa mina man xamala calayna asilaax maalin ciid ah iyo maalmaha jimcaha la tukanaya dadku ay isu wada imanaya masaajidadii meelaha la midka ah in hub lagu qaato ma banaana nebigu waa lacnaday salawat llahi waslamu aleh xadidka fi saxiixi muslim nebiga sidaa darteeda wuxuu yihi salawaat اllah wasalaamu aleyh laa yushra axadukum ilaa akhiihi bisilaax yuunan qofka walaalkii u tilmaamin hub maxaa yeeley fainahu laa yadri ma oga lacala shayطaana yanzic waxaa dhici karta shaydaan qofka markaad adiga u tilmaantid inuu yihahdo alla ilah isna waa ku taageerayaa hubkiina gacantaaduu ku jiraa qofkan isagaa waa keligiisa halaga takhaluso marka waxaa dhici karaysa shaydaan inuu ku dhiiro geliyo oo markaasi uu fayaqaca fii xufrati min annaar intuu dilo uu naarta jahanamo ku dhaco riwaayada axmed bn xambal musnadkiisa uu ku warinayey abi daawuudna uu soo saarayay bazaariy abaraani sheekh naasirna uu saxiix yeelay kitaabkii hadda aynu tilmaamna gaayat lmaraam ayaa nebigu wuxuu ku oranayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh laa yaxilu limuslimi an yurawaca muslima ma banaana qof muslima inuu argagax geliyo qofka walaalkiisa muslimka siday doontaba ha noqota argagaxgelintaasi argagaxgelinta waxay doontay ahaan karaysaa xadiidkan wuxuu ku yimid baa la yihaahdaa nin saxaabada ka mid a yaa nin kale walaalkiisa malaha intay ishadal dhaafeen xarig meesha yaallay buu u qaatay argagax soo maha markaasaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka isaga laa yaxilu limuslimin an yurawaca muslima ma banaano qof muslim ah inuu argagax geliyo qofka kale walaalkiisa muslimka ah bal argagaxgelintu waa ballaaran tahay waxay noqon karaysaa mararka qaarkood adoo la cayaaraya inaad wixii uu lahaa aad ka qariso ma banaana iyada naftirkeedu axaadiis saxiixa ku soo aroortay si dhaba iyo si dheel atoonaba in qofka muslimka loo argagaxgeliyo ma banaana oo xadiis fii sunan abi daawud iyo tirmidi kusoo arooray sheekh naasirna uu saxiix yeelay saxiix jaamici sagiirka ayaa nebigu wuxuu oranayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh laa yaأkhud axadukum mataaca akhiihi laaciba walaa jaada waxay ku timidna waxay ahayd nin baa nin walaalkiisa ul u lahaa ka qaado ka qariya markaasaa nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh laa yaأkhud axadukum mataaca akhiih laaciba walaa jaada yuusan qofin qofka walaalkiia muslimka ah mataacdiisii iyo wixiisii ka qaadin isagoo dheelaya iyo isagoo dhab ay ka tahay toonaba waa ka qarinayay iyo kanay ahayd iyo midna lama ogola kulli marka riwaayadahaaso dhan waxay inoo tilmaamayaan qofka muslimkaa in hub loo tilmaamo oo la yidhaahdo iska celiyo wixii la mid ah ama dadkii in iskala hor yimaadaan iyo wixii la mid a dhammaan in aysan banaanin oo ay tahay kabiira min alkabaa'ir xadiidka isaga ahna xadiidka hadda aynu soo aragnay waa abu hurayra waxaa warinayay muslim saxiixiisa kusoo saaraya alkabiiratu athaaliثati wasituun kabiirada labiyo lixdanaad kabiirada labiyo lixdanaad waxa weeyaan man iddacaa ilaa gayri abiih qofka sheegta aabbihii aabba aanan ahayn aabbihii aabba aanan ahayn yuu ku abtirsanaya isagoo ogsoon buu aabbihii ka cararayaa ma doonayo aabba aan ahayn buuna ku abtirsanaya waxay doontaba ha noqoto danta iskeenaysa markaa iyada ah wa can sacad ibna sacadin waxaa laga warinaya bn abi waqaas weeye radi allahu tacala canhu arda min alcashari mubashiriina biاljana akhiru lmowtana wuu ahaa min alcashari mubashiriina biاljana kii ugu dambeeyey dhintay cashara mubashiriina biاljana wey waxaan ugu horreyay abubakr sidiiq buu ahaa sacd bn abi waqaas khaal nabiyuna waa ahaa nabiga abtigii salawat lah re abtigii buu ahaa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh alih waslm rasuulka alle wuxuu yihi man iddacaa ilىa gayri abiih qofka sheegta aabihii aabba aanan ahayn wa huwa yaclamu isagoo og anahu hayru abiihi aabihii inuusan ahayn qofka isagoo og faljannatu calayhi xaraam sidhe marka adigu jannadu waaba ka xaaraan buu yihi nebigu salawaat اllah wasalaamu alayh aabihii aabba aanan ahayn buu ku abtirsanayaa jannada ilaahay waa ka xaaraam qofka isaga mutafaqu calayh bukhaariyo muslim baa warinaya wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can اnabiyi salى اllahu alayh waalih waslama qaal nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh laa targabuu can aabaa'ikum ha nicina nicitaan dartiina ha oga tegina aabbayaalkiina idin dhalay faman ragiba can abiihi kelimada ragiba hadday can ka dabamarto nacayb bay ku tusinaysaa hadday fii ka dabamartana jacayl iyo wanaag iyo doonitaan la doonayay ku tusinaysaa wman yargabu can milati ibraahim faman ragiba can abiihi qofka aabihii naca abtirkiisi inuu ku abtirsado fahuwa kufrun weeyaan kufriga isaga ma khuruuj can ilmila mise waa kufru nicma arintaa iyadaa culimadu aqwaal bay ka yihaahdeen aad u tiro badan sidaa darteeda nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku tiriyey kabiira min alkabaa'ir inay tahay jannada ilahay waa ka xaaraam kaafir weeye qofka isaga ah وعن يزيد بن شhريك متفق عليه xadيiثka hore وعن يزيد بن شhريك waxaa laga warinaya qاaل inuu yihi رأيت عليا رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب baan arkay رضي الله تعالى عنه وأرضاه يkطب على المنبر منبر كuuفة weyaan isagoo khudbaynaya mimbrkii كuuفة fasamictuhu yaquul xadiidka xalu inoo soo hormaray qeyb ka mid ah waxaan maqlay isagoo dhahaya cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa maa cindanaa kitaabu naqra'uhu ila kitaab allah xale wataynu soo sheegnay qolooyinka shiicada inay yihaahdeen cali waxaa agtiisa ahaaday cilmi gaar ah oo nebiga uu ku ogaaday salawaatu اllah wasalaamu caleyh faadumaa la siiyey faaduma musxafkii la siiyeyna cali bay u dhiibtay cali baa haya ilaa qiyaami saacana waxaa keeni doona mahdiga keeni doona yihahdeen shiicadii lacnahum allah musxaf faatimay u yaqaanaan cali marka arrintii uu iska anfinaya uu leeyahy arrintaa ma jirto maa cindanaa agteenna ma ahanin kitaabun naqra'uhu kitaab aanu akhrinayna agteenna ma aha ilaa kitaab allah mooye wamaa fii haadihi saxiifa iyo saxiifadan warqadan waxa iigu qoran mooyaane saxiifadana waxay ku jirtay seeftiisa galkeeday ku jirtay meel ka mid a xariga ayay ku xirnayd halkaasay ugu jirtay cali isagaa qoro nebigu ka qortay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh seefta warqadda ayada ahna maxaa ku qoran wama hadihi saxiifa fanasharhaa warqadii buu furfuray faidaa fiiha warqadda waxaaba ku qoranba asnaana alibil magta waxaa laga bixinaya geelay intaasoo qeybood iyo wixii la mida wa ashyaaءu min aljaraaxaat iyo qeybo ka mida dhaawacyadii wixii lagu samaynayey dhaawaca qofka hadduu qofka dhaawac u geysta weeyaan hadduu fargooye iyo hadduu ilig jebiye iyo maxaa la bixinaya waxaasoo idil wa fiiha waxaa kaloo ku qornaa qaala inuu yihi sa rasuulu llahi salى اllahu alayhi waalih wasalam wاlmadiinatu xaraamu madiina waa xaram weeyaan maa bayna ciirin ilaa thawr waa laba buurood buurta ciir la yihaahda ilaa thawr aaru thawr weeyaane labadaasi buurood jablu thawr weeyaan cafwan labadaa buurood inta u dhexaysa waa xaram weeyaan faman axdatha fiiha xadatha qofka magaalada madiina kula yimaada gudaheeda xadath iyo bidca aw aawaa ama maba aha isagu mubtadic qofkaasi bidcana lama imanin laakiin wuxuu ku soo dhoweeyey oo magangeliyey oo gurigiisa uu keenay soo dhoweystay muxdithan qof muxdith ah facalayhi qofkaasi ama adigu ahow ama soo dhoweyso oo garab iyo gaashaan u noqo iyo magangelyo si nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh facalayhi qofkaasi waxaa ahaaday lacnat اllah wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin intaasiba waa lacnadayaan ilaahay baa lacnadaya malaaigtii baa lacnadaysa dadkii o dhan baa lacnadaya maxaa yeele magaalada madiine bidca in loola yimaado ma aha waa maxal nebiga calayh salaatu wasalaam waxyaatadiisii ku dhammaystay waana mahbat alwaxyi weeyaan waxyiga meeshuu kusoo degay weeyaan bidco looma ogola magaalada ayada ah waana magaalo maxfuudoo ilaahay ilaaliyey subxaanah wa tacaala iyada iyo maka yaa fadli badan khilaaf baa ka taagan cinda alculamaa qeybo ka mida waxay leyihin makaa fadli badan qole waxay leyihin madiina fadli badan laakiin siday u badan yihiin jamhuurtu waxay qabaan maka inay fadli badanta haddii la yidhaahdo xagga amaakintii makaa ku fadli badan maxaa yeelay beytka xaramka ku yaala iyo wixii la mid ah laakiin haddii la yidhaahdo xagga noloshii iyo wixii la mid ah in lagu noolaado yaa wanaag badan madiina ka wanaag badan faman axdaa fiiha xadaa qofkii bidco kula yimaada magaalada madiina aw awaa muxdian ama soo dhoweysta bidco qof ah facalayhi lacnat اllah wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllah intaa keliya laguguma ekeynayo waaba kuu roonaanad adu intaa keliyata falaa yaqbal اllahu minhu qofkaasi ilaahay ka aqbali maayo ywma اlqiyaamati ka aqbali maayo sarfan walaa cadla yacni fariidaةa walaa naafila weeyaan waajib iyo sunna toona ilaahay ka aqbali maayo qofkaasi qofkaasi ilaahay wuxuu ka aqbalaya ma laha nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh intaa markuu kusoo ekeeyey magaalada madiine iyo hawsheedii dimmatu اlmuslimiina waaxida magangelyada muslimiintu waa mid keliya yascaa biha adnaahum kooda u sokeeye meeshaa joogaa qaadi karaya dimada iyo magangelyada muslimiinta waa isku mid rag iyo dumar kii qaadaba hal qof oo ka mida muslimiinta hadduu qof kaafira magangeliyo oo yidhaahdo anaa magangeliye faraha laga qaado muslimiinta ka u shisheeya waa magangelinaya markii la furtay magaaladii maka ahayd ee la galay fatxu maka iyo umu hani gabadhii la ohan jiray binta abi aalib cali bin abi aalib bay la dhalatay walaal la ahayd yaa waxay magangelisay nin cali bni abi aalib baa yimid oo doonaya inuu ninkaa isaga magangelyadii ay magangelisay umahani intuu ka bixiyo dilo way dacwoto nebigay u dacwootay salawaat اllah wasalaamu aleyh markaasaa nebiga salawaat اllah wasalaamu aleyh wuxuu yihi maya wax jira maaha maxaa yeelay dimat اlmuslimiina waa mid keliya weyaan magangelyada muslimiintu waa mid keliya qofka ugu horeeya ee qaada halkaasay ku dhacday faman akhfara marka qofka magangelyada buriya magangelyadaasi qofka buriya facalayhi faman akfara muslima qof muslima magangelyadiisii qofka buriya facalayhi lacnat اllah wاlmalaaئikati wاnnaasi ajmaciin intaasoo dhan lacnadooda ha ahaato ilaahay iyo malaaigtii iyo dadka oo dhan wman idacaa qofka sheegta ilىa gayri abihi waa ka macalushahidka xadiidka loo soo qaatay wman idacaa qofka sheegta ilىa gayri abihi aabihii aabba aanan ahayn aw intama ama hadduu addoon yahay waa dersigii xalay ilىa gayri mawaaliihi uu ku abtirsadaa addoommadii dadku u ahaa dadaanan ahayn sayidadiisi cidaanan ahayn facalayhi lacnat اllah wاlmalaaئikati wاnnaasi ajmaciin waxaa korkiisa ahaaday lacnada ilahay iyo malaaigtii iyo dadkii oo dhan laa yaqbal اllahu minhu ywma اlqiyaamati sarfa walaa cadla ilahayna ka aqbali maayo maalinta qiyaamaha waajib iyo sunno toona ilahay ka aqbali maayo qofka isaga xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa warinaya axaadiista aad bay u tiro badan tahay baabka ku soo aroortay waxaa la mid a xadiid nebigu calayhi salaatu wasalaam uu odhanayey imaamu bukhaarina adwl mufradku ku warinaya xadiidka isaga baab dhan buu u baabeynaya culimada islaamku waa ka waramaan imaamu axmed bn xambalna musnadkiisuu kusoo saarayey rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh man idacaa ilىa gayri abiihi aw intama ilىa gayri mawaalihi facalayhi lacnat اllah wاlmalaaئikati wاnnaasi ajmaciin lafdigan oo kale weeyaan musnadka isagu waxaa ku sugnaa sheekh axmed shaakir raxmat اllahi tacala caleyh saxiixiisa musnadkana waa marka uu takhriijinaya waa ku saxiix yeelaya raxmat اllahi tacala caleyh man idacaa ilىa gayri abiihi lam yarix raa'ixata اljana imaam bukhaarina wuxuu ku keenaya adab mufradka qofka u abtirsada aabihii aabba aanan ahayn lam yarix raa'ixat aljanna jannada riixdeedi iyo udugeedii toona heli maayo jannada udugeedana lafdiga xadiidkaasi wuxuu tilmaamay waina riixaha la yuujadu min masiirata sabciina caama toddobaatan sano meel loo soconayo yaa laga helaa udugeeda iyo carabteedana bal lafdi kaleoo bukhaari adabulmufradku uu ku warinaya isagu wuxuu odhanayay ibnu maajahna waa waa soo saaraya sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelaya saxiixada laba kun saddex boqol iyo toddoba rasuulka inuu yihi salawaat اllah wasalaamu aleyh waina riixaha latuujadu min masiirati khamsimiati caamin toddoba shan boqol oo sano meel loo socda yaa udugeeda iyo carabteeda laga helaa jannada marka qofka aabihii aabba aanan ahayn ku abtirsanaya lam yarix raa'ixat اljanna jannada udugeedii inuu helo lagama yaabo lafdi kaloo sunan abi da-uudka ku sugan sheekh naasirna uu saxiix yeelay ayaa wuxuu odhanaya man idacaa ilىa gayri abihi aw intama ilىa gayri mawaaliih lafdiga hadda aynu soo sheegayno oo kale weeyaan facalayhi lacnat اllah wاlmalaaئikati wاnnaasi ajmaciina ywma اlqiyaama ama lacnat اllahi almutataabicati ilى ywmi اlqiyaama lacnadaasaa joogto ahaanaysa ilaa qiyaami saaca laga gaaro saasuu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam wcan abi darin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu samica nabiya sala allahu alayh wali wasalam yaquul wuxuu maqlay rasuulka calayh salaatu wasalaam oo dhahaya laysa min rajulin ma jiro nin idacaa sheegta ligayri abiihi aabihii aabba aanan ahayn sheegta wa huwa yaclamuhu isagoo og ilaa kafar kaasi waa kufriyey kufru nicma ha noqdo ama kufru khuruuj milal ha noqdo midu doonaba oo culimmadu ay yihaahdaan labaduba amaa qofka haddii uu ku abtirsado awowgii ou yidhaahdo awowgii uu sheegto hebel hebel uu yihahdo aabihii meesha ka saaro wax dhibay leedahay ma laha maxaa yeele awowga aabbaha un weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baana u daliil ah ana bna cabdilmualib buu yihi walaa fakhr salawaat اllah wasalaamu caleyh ina cabdimualib baan ahay mana ahe waa ina cabdullaahi nebiga calayhi salaatu wasalaam qisadii nabiy llaahi yuusuf baa ka mid ah watabactu milata aabaa'i muxuu ohanaya ibraahim aabihii ma aha awowgii weeyaan awowga koowaad citaamah awowga labaad weeyaan lanna ismaaciil isaga waxaa dhalay waxa weeyaan yacquub yacquub waxa dhalayna waa isxaaq isxaaqa waxa dhalayna waa ibraahim marka awowgiisa hore waxa weeyaan isxaaq awowga labaad weeyaan ibraahim adeerku waa aabbaha booskiisuu taagan yahay maxaa yeeley camu rajuli sinwa abiih aabbahay weeye waa dhihi karaysaa dhib ma lah nabigaa yihi alayh salaatu wasalaam adeerkii cabaas isagoo tilmaamaya camu rajuli sinwa abiih booska aabihiisu u taagan yahay aabbahay waa dhihi karaysaa wax dhibaato le maaha laakiin waxa laga hadlaya waxa weeyaan intaasoo dhan intaad ka gudubtid qof aan intaaba ahayn inaad ku abtirsatid taasaa la sheegaya waman iddacaa maa laysa lahu wuxuunan lahayn qofkii sheegtana waa ka isaga ma laha waa sheeganayaana wuxuu doona ha ahaado falaysa mina buu nebigu yihi alayh salatu wasalaam walyatabawa maqcaduhu min annaar naga mid ma aha naarta boosku ka geli lahaana ha diyaarsado waaba gelaya shaki male macneedu wuxuunan lahayn qofka sheegta wey anaa iska leh war ma lihid adiga maya anaa leh mahmahbay baynoo tahayba maxaa la yihi wa ka ku qabso ku qadimaysid waxun baa kaa soo gaaraya markaad ku qabsata anaale war ma lihid marka dambe qofkii xaqa iska lahaa wuxuu ogolaanayaa waan waan waayahaye bal labadiina hal idin kala qayba haye buu leeyahy kuma qadaysid macnaheeda laakiin ogow waxaad qaadatay waa naar waxaad qaadatay adduunkan ku macaansa haddaad doonto laakiin waa naar weeyaan falyatabawa maqcaduhu min annaar qofka waa xoog haddaad oga qaadato ogaan la-aantiisa haddaad qaadatona waa la mid oo aada sheegatid adiga marka anaa iska leh mana lihid mana lihid waman iddacaa qofka sheegta maa laysa lahu wuxuunan lahayn falaysa mina naga mid ma aha walyatabawa maqcadu ha diyaarsada booskiisii uu ka geli lahaa min annaar waman dacaa rajula bilkufri qofka qof ugu yeera gaalnimo oo yihahda gaalkii hebel ahaayo ama gaal baa tahay yidhaahda aw qaala ama yidhaahda caduw allah ilaahay cadowgiisao qofka qof kale ugu yeera walaysa kadalika uusanna ahayn ilaa xaara waa noqonaysaa caleyhi isagay ku noqonaysaa qofkan aad ugu yeertay ma ah aday kugu laabanaysa macnuhu sidaas weeyaan oo baabkii horaa looga soo hadlay muttafaqu calayh wallafdu limuslimi wamacna xaara rajaca saasuu yihi sheekh raxmat اllahi tacala calayh alkabiiraة aلthaaliثaةi wالsituun kabiirada saddex iyo lixdanaad waxa weeyaan aطiyara baasaysigii diiradu waa baasaysiga weeyaan baasaysigu waxa weeyaan inaad tiraahdid ah waxaas markaad aragto saasaan had iyo jeer arkaa qofkan wejigiisi waa qof weji fiican ma ah mar allaala markuu iga soo horbaxaba balaayaan arkaa ama haddii sida caadada ahba subaxii waxay yidhahdaan haddii intaad baxdo bisad madowku hormarta balaayo weeyaan qolooyin kale waxay yidhahdeen dumarkii oo kale habeenkii ukun lama bixiyo cusba lama bixiyo sidaa lama yeelo waxyaabo badan bay sheegaan marar qaarkood carruurtay ku yidhahdaan gidaarka ha saarina lugaha maxaa yeele faqri baa laga qaadaa wahaakada waxay doontaba haaata baasaysigu kitaabkaasna wax dumarka oga badan ma laha waxay doontaba ha ahaato arrintaa iyadaa shareecada islaamka wax ay kal ku leedahay ma laha maxaa yeelay waxani waa qadar ilaahi subxaana wa tacaala qadar alla weeyaan subxaana wa tacaala waxa lagu yaqaano waxa weeyaan gaaladii dayarnaa bika wa biman macak ambiyada allaa lagu dhihi jiray adaan ku baasaysanayayo inta ku raacday gaalada caadadeedii waa inan wax baasaystaan quraysh baa waxay ahayd haddii qofku uu doonaya inuu safar aado shimbir baa lasii daynaya waxaa leey haduu xagga aadana waa khayr iyo wanaag iyo sidaasoo kale hadduu dhinaca kale aadana maya waa shar marka lasii daayo haddi waa shimbir lasii daayo dhan buu ordaya markaasa shimbirkaasa wuxuu noqonayaa mid safarka u ogolaada maalinta inuu baxo ama u diida haddii intay baxaan ay arkaan shimbirna waxay leeyihiin maya baasaysi weeyaanoo maanta shimbirka noocaasa saasoo saas iyo wixii la mid ah marka waxaasoo idil inay wax kaa hor istaagaan maaha waa laguu kitaabadayayaa waxaa lagu leeyahy waxa iyo waxaas iska ilaali maya arrintaana ma ah ma banaana oo wataynu soo marnay kahanadii loo tagay iyo curaafiintii iyo faalalowgii kitaab gaablowgii in loo tagaa inaan ilaahay salaadaadaba ku aqbalaynin subxaana wa tacaala arbaciina yowm wax xasano ood leedahayba inaan ilaahay xaggiisa loo rafcinaynin subxaana wa tacaala faqad kafara bima unzila calaa muxamedna waa kuu dheerta wayaxtamilu anlaa takuuna kabiira waxaa dhici karaysa baasaysigu inaysan noqonin kabiira min alkabaa'ir qowl culimada agtooda ka mid ah laakiin bal dhegeysa waxaa ku soo arooray wa can salamata bn salamata bna kuhaylin can ciisa bni caasimin can zir ibni xubayshi weeyaan can cabdillahi bni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh aطiyaratu shirkun wmaa mina ila walakina allaha yudhibuhu bاtawakul xadiidka isaga ama kulligiisa kama soo wada aroorin baa la yihahda rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ee lafdiga intiisa hore ayuu nebigu leeyahay salawaat اllahi wasalaamu calayh xadiidka ragga warinaya rijaashiisa waa kuufiyiin weeyaan zir ibnu xubaysh waa taabici jaliil ah waa ardaygii cabdullahi bni mascuud radi allahu tacala canhu arda waxaana la yihahdaa isagoo qur-aan akhrinaya ayuu dhintay nafta ka baxday suuraة اlmudahir buu marayay yaa ayuha اlmudahir qum faandir wrabaka fakabir wahiyaabaka faطahir wاrujza faajur halkaa isagoo maraya faida nuqira fi الnaaquur fadalika maxaa la yihi ywm casiir halkaas isagoo maraya naftu ka dhacday radi allahu tacala canhu arda cabsi uu ka baqdo naarta ka baqanayay wixii lamida cabdullahi bni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi aطiyaratu baasaysigii shirkun weeyaan baasaysiga wax la baasaystaaba waa shirki nooc shirkiga ka mida maxaa yeelay shayga aada baasaysanaysaad waxaad u qiraysaa inuu shar leeyahay inuu shar leeyahay inuu shar leeyahay baad u qiraysaa awood inuu leeyahay baad u qiraysaa shartaasi uu kugu gaarsiin karayo maya taasina ilahay bay gacantiisata khayr oo iyo shar dhammaantood ilahay gacantiisay ahaatay subxaana wa tacaala qof awood ule ma jirto ilaa ilaahay mooye subxaana wa tacaala xadiidku intaasuu ahaa imaamu albukhaari sida uu qirayo oo uu leeyahay sulaymaan ibni xarbi ninka la yidhaahdo oo ruwaadda xadiidka ka mid a shuyukhda imam albukhaari raxmat ullahi tacala caleyh yaa diidi jiroo wuxuu leeyahay inta kale waa mudraj waa ziyaado weeyaan inta kale waa ziyaado weeyaan ama imaam alasbhaani raxmat ullahi tacala caleyh isagu wuxuu leeyahay xadiidkani dhammaan nebigu ka sugnaaday waana ta'wiilinaya inta dambe oo ah wamaa mina ila yani mid annaga naga mida ma jiro ilaa qalbigiisa waa ku soo dhacaysa baasaysigii laakiin qofka muminka ah walaakina allaha yudhibu ilahay wuxuu kaga tegsiinaya waa bitawakul war wax nagu dhacaya ma laha maxaa yeelay lan yusiibana ila ma kataba allahu lana qofka muminka mar walba qalbigiisa taasaa ku taagan lan yusiibana ila ma kataba allahu lana nama asiibaya ilaa ilaahay wuxuu noo qoray mooye marka baasaysigii haddii intaa yar ee qalbigiisa xitaa wixii shaydaan iyo naf ay kusoo tuureen iyo dad ay ku yiraahdeenba waxa ka ridaya oo markiiba dhinaca kale u tuuraya waxa weeyaan tawakulka ilahi subxaana wa tacaala صaxaxahu tirmidiy xadiidkan musnadka waa ku sugan yahay tirmidi abi daawuudna waa warinayeen imaamu tirmidina waa saxiix yeelay wa qaala sulaymaan ibni xarbi wuxuu yihi wamaa mina iyo wixii ka dambeeya min qowli cabdillahi bni mascuud weeyaan sidaasna waxaa qaba imaamu albukhaari raxmat ullahi tacala caleyh oo jasminaya wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu yihi laa cadwaa walaa tiyara laa cadwaa baasaysi ma jiro jiro gudbin weeyaan cudurkii oo la gudbiyo oo la yidhaahdo hebel baa cudurka keenay ma jirto walaa tiyara wax baasaysigiina ma jirto wa uxibu lfa'la fa'ligiina waan jeclahay fa'ligu qiila waxaa la yidhi ya rasuul allah wama alfa'l qaala wuxuu yidhi alkalimatu ayiba ereyga wanaagsan weeyaan carabkaaga waxa wanaagsan bar mar walbaba dhib ma leh khayr weeyaan in sha allah sidaas un carabkaaga bar qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nebiga alla wuxuu yidhi laa cadwa cudur gudbin ma jirto nin remiyi baa u yimid oo markaasuu wuxuu yihi rasuulka allow geelayga awrka hebel la yidhaahdo yaa cadho qabayo markuu geela soo dhex galay kulligii waa wada cadhoomay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isaga yaa marka hore ku riday marka waa yahay haddaad isaga baasaysanayso ood leedahay isagaa cudur qabo marka ay qaadsiiyey geelaygii kala qaadsiiyey isaga yaa ku riday marka hore ilaahay hadda kuwana ilahay baa ku riday subxana wa tacaala laakiin waxaa dhici karaysa mararka qaarkood cudurka in la kala qaado qofka iimaankiisa inuu daciif yahayna waa dhici kartaa hadday sidaa tahay iimaankaagu daciif yahay cudurada weliba dardaran isaga carar maxaa yeeley fara min almajduumi faraaraka min alasad buu nebigu yihi alayh isalatu asalaam qofka juudaamka qaba ka fogow oo ka carar sidaad libaax ooga cararto laakiin haddaad iimaan leedahay oo tawakulkaaga qawi yahay wax uu kaa dhimaya ma laha sida saxaabada ridwaan allahi tacala calayhim ka sugnaatay oo kale ama juudaan ha qabo ama baras ha qabo ama wuxuu doono ha qabo lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana halkaasay kaga gudbi jireen wax ku dhici jirayna ma laha wax la koobi karana maha qisooyinka ka sugnaaday ahlulcilmiga arrinta ayada ah laa cadwa walaa tiyara qofka waxaad arkaysaa markuu laba mar hindhiso hebelo maanta hindhisayaan arkay na waa hindhise imaam ibnu lqayim raxmat ullahi tacaala caleyh arrintaa aad iyo aad buu oga hadlaya aad iyo aad buu oga hadlaya nacam way dhici karaysaa dadka qaarkii inay u nugul yihiin oo hindhisadaa darteeda inuu adna kugu dhacay waa dhici karaysa laakiin fara min almajduumi firaaraka min alasad yaqiintaadaa yar tawakulkaagaa yar daciif baa tahay iimaankaagaa liita maxaa la yihahdaa qofka immune systemkiisa daciifka yahay dhakhaatiirtu maxay dhahaan wax walba waa u jilicsan yahay cudur walba tawakulkaagaa yar marka adigana ka carar marka isaga carar haddaad doonaysid difaacaaga jirka inaad kor u qaado tawakulkaaga iyo iimaankaaga kor u qaad wax ku asiibaya ma laha walaa iyarata baasaysina ma jiro wa uxibu lfa'la wanaaga la sheegana waan jeclahay fa'liguna waa maxay markii la yihina alkalimatu ayiba ereyga wanaagsan weeyaan intaad wax baasaysan lahayd wax dhinaca kale la imow adigu nebiga calayh isalaatu wasalaam reer qoraysh markay soo direen sohayl ninkii la ohan jiray heshiiskii xudaybiya ayuu nebigu wuxuu yihi khayr inay leeyihiin macnaa doonayaan waxaan ku aqoonsanayaa maanta wanaag inay doonayaan macnihii weeyaan ninkan ay soo direen magaciisa sohel weeye umuurtao dhan ba sahal bay noqonaysaa insha allah wax walba sahal weeyaan nacam sidaa darteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam magacyada xunxun waa bedeli jiray waana noo diiday magacyada xunxun colaad iyo in lala baxayo waxa la midka ah alkalimatu ayiba nebigu waa jeclaa salawaat اllah wasalaamu alayh cimraan bn xusein baa wuxuu ohanaya radi allahu tacala canhu ardaa nebigu wuxuu yihi salawaat اllah wasalaamu calayh laysa mina man taطayara aw tuطayira aw takahana aw tukahina aw saxara aw suxira lah wman ataa kahina fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila clى muxamed xadiidkaasina saxiix weeyaan sheekh naasir waa saxiix yeelaya dabaraani iyo keyrkiisaana warinaya mid lamidana waxaa laga warinaya xadiidka cimraan waxaa shaahid u ah cimraan ibni xusein xadiidkiisa waxaa shaahid u ah xadiidka cabdullah bn cabaas wagayri dalik nebigu wuxuu leeyahy salawatu اllah wasalaamu caleyh naga mid ma aha qofka isagu wax baasaysta ama loo baaseeyo inta kitaab laguu fayda in lagu yiraahdo sidaa iyo sida ama habartii fuuxin jirtay inay wax kuu sheegto ama tii qaxwada eegi jirtay koobkeedii ama habartii angaleesha tuuri jirtay wagayri dalik adoo weyn oo caqli le shekh cumar faaruq wuxuu yihi haweeney mukulaal xaarkeeda intay kuu shido ha ku tiraahda sidaa iyo sidaa bal nin weyn oo caqli lahole iskuulaad baan ka baxay jaamacadaan soo dhigtay iyo maamul dowladeed baan wax ka soo maray haddana waxaa aaminsan bal adigu si dheh haddana waxa aaminsan nabiga marka wuxuu leeyahy salawatu llah wasalaamu caley ka isaga naga mid maaha qofka kaahin u taga ama isagiiba ah ama wax sixro ama isagaba yani wax loo sixro naga mid maaha buu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam marka umuurtaa laisla xiriiriyey waxay kutusinaysaa khuruuj can اlislaam maxaa yeele sixirka qofka saaxirka ah wax sahlan maaha waa kaafir weeyaan khaarij can اlislaam laa shak kabiira min alkabair inay tahay bayna kutusinaysaa ayaradii markaa xadiid cabdullahi bni mascuud baa sidaasoo kale ku soo arooray isaguna oo rasuulku salawaatu اllah wasalaamu aleyh taasoo kale ku tilmaamayey alfaad aad u tiro badan ba sidaasoo kale nabiga kaga sugnaatay salawaat اllah wasalaamu aleyh nabiga kaga sugnaatay salawaat اllah wasalaamu aleyh alkabiiraة alraabicati wاsabcuun wasituun kabiirada afar iyo lixdanaad waxa weeyaan ashurbu fi اdahabi wاlfida in wax lagu cabo fi aaniyati اdahabi wاlfidati weelashii dahabka iyo fidada ahaa nacam xariirtii markii laga soo hadlayey baynu soo aragnay axaadiis halkan kusoo aroortay halkaasay raacaysaa macnaheedu qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam xadiidka bukhaariiyo muslim ba ay warinayeen ayaa nebigu wuxuu ku yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh laa talbisu lxariir xariirtii ha labisanina wadiibaaj nooc xariirta ka mid ah weeyaan ha labisanina walaa tashribuu ha ku cabina fii aaniyati dahabi waalfidati weelashii dahabka iyo fidadana wax ha ku cabina walaa taakuluuha waxna ha ku cunina fii sixaafihimaa xeradeedii wax ha ku cunina fainaha lahum iyaga iskale gaaladii fi dunya walakum idinku waxaad leedihin fi laakhira marka laba mid yeel inaad adduun ku yeelatid ama inaad aakhira ku yeelatid labadaa mid un weyaan wax ka dhexeeya malaha wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kale wuxuu ku yihi ina aladii yakulu kan wax ku cunaya aw yashrab ama wax ku cabaya fi aaniyati dahabi walfida weelasha dahabka iyo qalinka ah inamaa yujarjiru waa kaga shanqarinaya calooshiisa fii baطnihi naara jahanama weyaan wuxuu kaga shanqarinayo xadiid umi salama weeyaan isagana waa bukhaari iyo muslim baa warinayey wa qaala salى اllahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu yihi salawaat اllah wasalaamu calayh man shariba fi اlfidati weelashii qalinka ahaa dahabka badana inaan la wada helin baa dhici karaysa qalinka laakiin waa la helaa inta badan oo dadka aanan heli karaynin dahabka qalinka waa iibsadaan waataynu soo tilmaanay qaadaha iyo fargeetada iyo midida iyo wixii lamid ah waa laga sameeyaa zamankan aynu noolnahay aad baana loo helaa qofka markay yidhaahdo waxbaan ku cunaya ku cabaya dhegeysa nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man shariba fi lfidati qofka fida wax ku caba koobkeedii ama wax ku cuna waa la mid lam yashrab fiiha fi laakhirati aakhira wax kuma cabo akhrajahumaa labada dambe waxaa soo saaray muslimin weeyaan wallahu subxaanah wa tacala alam ya sheekh insha allah waa ka hadli doonaa iyo ilkahan iyo wax o dhan iyo kulli qalinku waa silverka stanless steelka waa banaanya insha allah h aniga ma dhihna nabigaa yaro sheekarta iska sax alxamdu lilah alxamdu lilah waa inuu saxo weeyaan qofka magaca aabihii aabba aanan ahayn hadduu sheeganayo arrintaa ma banaana ya awoowaha magaciisa dhib ma laha axmed ibn ambal xambal aabihii ma ah axmed ibn moxamed ibn xambal wey lakin dhibaato ma leh awowgoodii baa loo nisbeynaya dhibaato ma leh waa la bedelaa inaad wax bedeshid iyo inaad naar gasho labada mid doore wey macnaheed waa ka banaan ta waa banaan tahay shar gaaladu sharciga ay dejisteen waa banaan tahay qofka inuu bedelo adeerka aabba waa la dhihi karaa isaga lakin in lagu abtirsado isaga maya adeerka maya laguma abtirsanayo lakin la mid ma aha kolleyba qof keyra nasabkiisa ku abtirsaday ya waa gelaya isag xardhitaankan xiniga ah ee la sameynaya dhib ma lah laakiin hadduu yahay bahalkan taatuuga ee dhiigga la fadhiisinayo en weligiis go-aynin ma banaana ma banaana jaahiliyadiina waa la sameyn jiray haddana waddamada carabta waa sameeyaan qeybo ka mid ah aad bay ugu badan yihiin khaasatan kuwa africa waqooyiga africa aad bay ugu badan yihiin iyo galbeedka africa baa carabta ku nool waddamada la isku yiraahdo haddii maqas yar aada qaadatood xabaddaa goyso inta dheer dhib ma laha insha allah maanaa tintan suniyaha ee soo dheeraaday xabadkaa dheer ee ku dhibaya isha kaa gelaya dhib male haddii intaa aada goysid insha allah ee waxa la diidanya waa in la qorqoro iyagi may hanat nadfiga halayman may farqi baa udhexeeya in la gooyo maqas lagu jaro iyo in la nadfigii lala yimaado ilkaha xalaan ka soo hadalnay qalinka iyo dahabka la gelinaya dhib ma lah waagii nebiga waa la sameeyey alayh isalaatu wasalaam haddii lagu intifaacanayo markuu dhinto dabadeed dhib ma leh haddii laftiisa lagu kabayna